bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylameelba isu rogdanga haku dhawaada barnaamij siyaasadeedka idaacadda warsan oo hamiin walba isin kubarasee magaalada tanbaydhaba waa hamiinnimo dhugun siyaal talaadee taarikhtiya keedunta labaatiyo shanta bila februari lamada kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulanka warsan oo hamiinnimada dhugun siyaal aan siinkahay isana kudhugusi doonta haddii laal walibaa kumid ah madiinada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilasiis xasan maxamed dhaqsa galeen waliba usgeega fura ee kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka siinkaayna dhugun siyaal ah kala fadhigaasi oo qodobo badan unfooda leh saasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan oo nimada dhugun siyaal waliba kumid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtooda gobolka hiiraan yo waliba iyo kuwarbiyana duqeymo iyo kudheen deegaanadaas ee maamulka hiiraan barnaamijka siinkaayna dhugun siyaal ah taliyaha arrintaasay ku waramo saasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan oo nimada dhugun siyaal waliba kumid ah xukuumadda maamulka puntland iyo hay-adda xuquuqul aadanaha ayaa waliba iyana ku hadalana tacadiyada iyo dilkilinjeysi gabarteetuminama sana jirsaisi oo laguma dhawi jiray caisha eliyaas oo diliyo saasoo kaleba xagjirlang jeysi magaalada gaalka iyo xarunta gobolka muduga barnaamijkaasi inkaayna dhugun seel ah saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada dhugun seel ah si dheer waliba kumid aha madiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba usageey greetanka nagada gudaha dalka soomaaliya welibana uusan inta badan ku hadalay waxyaabihii iyo kuwada hadalan shirki dhawaanku forami gudaha dalkaasi masar barnaamijka siinkaayna dhugun seel ah taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhugun seel oo nimada waliba kumid ahaa madiinaga maamulka galmudug axmed ducale geedhahaaf iyo weliba usaasaare awaamiirka eedinga amniga deegaanada maamulka galmudug haddaba awaamiirka saynta keedanta madawyne habna arrintaasi may ku era dhugunsiyaan barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka si dhaargo nimada dhugunsiyaala waliba kumid ah gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waliba usiina kuwarbiyaya duqoomiye dhawaanoon ka gaayeen deegaanada maamulka gobolka shabeellaha hoose qodobada aas iyo qodobo kale oo kasiinkaaya barnaamijka kulanku warsan oo nimada waliba saaray waana siina dare siin doonaa saaday anuu cabdirashiid rashka ee dhanka farsamada mada gudeerta waliba waawi doonee saaxiibkayga maxamuud ali cabdullaahi kaabsha mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan waayahay akhyaare hamiin faylan idaacad warsan siyati sii dhegeysan laba magaartiis muujada gaagaaban aalada live stream gudaha caalamka noo dhuunsi karta waliba hawdasinkala hamiin faylan farsamada waa gaabsha qodobkan kuray iyo waliba hosnagada dhugunsiyaal ah madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilasiis xasan maxamed labta gareen iyo waliba usigeega furay kala fadhigii toddobaad ee golaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya munaasabaddii oo iyo kudhiiri xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba u qayb galay xildhibaano odayaasha dhaqanka iyo saasoo kale mas-uuliin kale ee ku dareera dowladda federaalka soomaaliya ankureyntii munaasabadda waliba ku hadalaya afayeenka golaha malaagyada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya malaag derow yacquub iyo saasoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya
salaantindi runtii aada iyo aadaan ka faraxsanno kafadhiga toddobaad ee golaha baarlamaanka furitaankiisa oo maanta labaataniyo shanta ninka beegan in maanta makhluuqiin kalama runtii eed eedieed waliintaa lagu koro oodayaalka dhaqanka eedayka faraxsiin waayo mahadya kudeerta sidaa walaalkeena ama wasiirkeena warfaaqisay sheegay odayaalka dhaqanka mayare korneed waxyaalaha meena kubooda muuqdo haddii xildhibaan naqda lahay haddii wasiir naqda lahay haddii madaxweyne naqda lahay walwalba oo meelan ku muuqdo dadkii laqdaabafirnaayo eeda maasmi maadaama usami sheegay inuu haasatana naqmuqalan hadii ka sheegay shaqdaal dare maka dheeradaan eedeeda maasmi mudaniyaada imarwoyin may hooganaa waxyaalo badan oo naka faadna kono haddii unayna dhaqanka mayna dardaarmaane xildhibaanada sharafta leh xildhibaano mayatiina dadkii masiirkaan oo mudan likayaamin inayday baahanyiin marwalba usan teeganaado markan ku horeeyay sharafsadiisa inuu isilaaliyo markanka hibda golaha usan ku tirsiiyo sharafsadiisa inuu isilaaliyo markatihidda odaygiisa xulay in sharafsadiisa ilaaliyo markatihidda waxaa waaye beeradu ku koray sharciyadii inuu seerayo markii hirgaray inuu seerayo dalyowga koofurka beerta kujiyada sameeyay kabiil oo uu masuul ku leeyahay isliga yiri inuu seerayo sharciyadii ee inta sharciga markaa leeyahay mudane xilliban waa huba mayna qadaasay lan sharto oo karaamale laakiin haddii aad markan korreeyso baa aad ilaysaas taagin markan korreeyso حاسب قبل الحاسب انت على ليس سامي كور اني على ليس سامي مركم كوري هاتي على مركم كوري على ليس سامي ما يكوي هناك بلن او الى قرة ومو او شرطتي لأيك ومطال المتلاسة يا كوياس ما يسير لنا هو ليس المدين وكبرنا هو الدين هاتي سبدونيها تكبدونيها برلمان في سنة دورة haddii wasiiradiisan la-aan tahaydeen haddii madaxweyneysan doorateen haddii isan wasiiro garatay aan tahidaan qabidaan dhammaantii oo markaa kasheenase ee karaamo iyo dadnamo buuxdaya sheeganas xildhibaano odayaalkii dhaqanka runtii maysinga qabaana kalsooniya dabalaaga taasna may daliilnaha isku sheegna inaan korofaka isugnyaha ayne lamwaldoba mayla kuhulay boqolaal kun oo qof yala kuhaasaaray xildhibaan kastaba saasa kaalaga doon kaalagaatan inay kalsoonisinka qabaan maysinku fadaane insha allahu tacaala shalay ilaha kubilaabnay ogma maanta meel ilaroogna ogma sida hadda kaga waajaheen kooxda janaawkay mooshin sheegow la-aanta oo dhan welwada meeosinka amaanaha inaysan weelin ku wadaan waktiga gabaabsigu waktiga gabaabsigu markiyan nasin lana waktigii haddana xildhibaanadii diblaca wadalaya hadda dhow lankastoba maya faday inuusa qiime badan weelado la qiimeeyo yaa yaa yaada iyaadninku baahanyi hoolaysa lasiinku baahanyeedan adagto hoolaysa maqabateen dhammaantiyo kalfadhiga toddobaata dala marayde lixnikan fadhigiisan ha shaqaysan siinka amaanan shuruucdiisan ha suubadaan waxyaalahaysan dalkanan qabateen siinka amaanan waxyaalihii yaryaro jaray oona islahayn adleelanku ama ku dhamanta ama barihiina shacabka oo isan wakiilada ku ay koonfur galbeed waa amaanka faydhayn una isaamayn cafadaha waa amaantaa mayna faday inaysan walwalba inaysu shaqayo sadabukun shaqayo madaxweynahasan la shaqaysan xukuumadda la dhisay hadda diyaarkeena si boqolkiiba boqol aysan kaa saxiidan may weeli shaqadiiha u matata laka markiisu shaqadiisiisu gududo waa ammaanee laakiin haddiisu shaqadiisiisu gabona maydaliyaa lankan shacabka horteegan hal u buro khayr alla siinsiiya yadankamaasintiin walaa qabanoo isma aqoonteen siinka amaanan waxyaalaha qabanoo isan siin kuga dhiyeen oo xoogaa siila badaay isticmaalana maybaasinka tilmaamane dadka markiisu owlaadada talaabaqaadka ku kufeen inaysu ka kufaasana siinkasaamaxaana una mayba kuwa kinku enaa dalyowka koonfur galbeed degan qabaa'ilada takooran yaa horjooga sheegna lamalago odaygana mayba qabaa'iladaasi isu horjoogaanaya muraayadnay muraayadaas usay mayba qabaa'ili qabiil kumuuguluna nafataha isisaxan waalan baahanyi gaalmamayda reey markiya mujaaso ku dhaqantiya waa dhagaasa odayaalkay nafatiyo waxyaalihii yaryarooga jaro isku saxaana isaguna aysan furaan inaysan isa saxraan madaxweynehena u sugin sidaysan kuga qabtan dowlad badanaa jara xukuumadiisa kadaalay lankulo saddex dolarka soo fadhiyo maybasin ka codsadaan una oka odayaalka ka hadlaan inay boqolkiiba boqol isan ansaxidaan antukora raalanaya oo aado lamamada oo manaaqada digri madaxda ku tabsanaayen yaa yaa nanisgobay may leedayaa guda walaw eeno warkalaada koo fadaana male sidii malaamutaalaada koo faday marka mashinku fadaanaya sidii buntlenaasinku fadaan boqolkiiba boqol inay kala saxeeyaan iskigiid waa masar lantii maanta waa naqadi bariisuna walakuwaayi maanta walakuwaayi bari waa naqade may maanta waa lawaayi daraadadiya inay aqababenka naqan xildhibaanada kaga sugan odayaalka dhaqanka runtii walbadaan dulqaadadaa dulqaada lay waxyaalahan waan dulqaadadahay mayba lakuyaada inay golayaasha kalaani dulqaadan may may weele odayga leeli badanaha male tababar badanaha male bulshada markii la kura oo waxyaala badan laku fiiriya marka sidaasi daraadadiya yaa dulqaadka kabadani halhaweenkiisa maarag danaa xoogo yar maylahay malaay bado dhan isu kurmaanaya hal malaay walaayse maaragtaan ingiliisi saxmaadoday baahanyi wadankan horumaraan baahanyi wadankan walqabashaan baahanyi wadankan cadoshay badayi xilli maada may fadaana inay hadna fasiiraan lamadaba is xisaabyaalay baahanyi xilli maada madaxweynaha sharafta leh oo habiye cusub oo maanta siduu saata hoolowsi kowada unaadii meelo dhaqanka una eed yeedan karriyaadsan bani aadamka maqon bani aadamu shanta faroo musama ee bani aadam waa bay ku dhamanaade waxyaalaha ku dhaman inay hamiin leedaa lahanduso in si tartiibalayn sheego oo xikmadaysan maxaayna meelaha faqaara ana naskafashaano si tartiibana naskashaano waa laybaanayo bani aadamka tala ku dhan nabi laahi maxamed khayru khalqilaahi ahay yaa salam baahanaay mushaawirasuu biyaada usuna mine inkubar maanajeeda dariiqaas oo mushaawiro badan suubii doono xildhibaanada haddii sigatin walbanaasinyaa maanta ununubrona taariikh unubrona taariikheedu antabaqnaa ijaaban xaaladahana bagadaasa haddiinu garbahood miiska hubsano runtii waa waa ini walbadan oo halaween garbahood hubsaneen ugaadka baalay tirigan wasiirka waxyaala badan oona ku hadal lahayna kuxigeen marti sharafta nala joogta xildhibaanada federaalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo xildhibaanada koonfurgalbeed mudan yaalimawey sidaa la socotaan baarlamaankan waktigii uu soo maray guddoonka baarlamaanka isbeddelkii uu sameeyey ilaa waqti haadirkan shaqada ay soo wadeen maanta ay halkan ay marayso madaxweyne la doortay ee runtii culays badan u saarnaa dulqaadkii ay sameeyeen maantana meesha la taaganyahay mudane alimarowey odayaasha dhaqanka hoogaa waxaad moodaa inay tuuladayda absaysanayaan baarlamaanka waqtigooda ka dhamaada hogaaa imanaysa in lugaha dhulkan lagu dhufanayo malaqyaa idinka maanta weligiin baa idinka naftigiin afartan sideed silaa joogtaan maxaa diidaya in idin bedelo malaakada la keeno meesha markee wax badan baa laydinka tabanaya malaaqo badan ay dulmi sameeyeen qaar badanay wax ku istaageen marka haddii idinka idin bedelo naftigiin waa diidaysaa laakiin anaga idin bedelo waan soo ogolnahay maantay anagana waasan leenahay marka la kabtamo waayo mudow madaxweyne marka halkaas soo istaagaysay baarlamaanka koonfur galbeed wax badan baa u sheegtay hadday kaafiirkaa ahayd iyo hadday runkaa ahayd laba shay waa kaa sugaynaa odayaasha nurjidooda waa afaysteen galkooda inay ku ceshan doonaan inay la soo bixi doonaan garamaayo waxaana dhahday waxaan siin doonaa halkaa markaa istaagnayd haddaana qabsanayn way duuban tahay waxaan ku celinayaa in education si xukuumadda soo dooran doono iyo baarlamaankan waktigiisa ay isla dhammaadaan odayaasha waxaad dhigaysaa arrintaas aad bay udhigaysaa marka malaaqayaa idinkan waxaan leenahay inaa hoogaa dowladda galka ku celisaan business kuga celisaan waxaa kaloo madaxweyne balaqaadkaada ahaa in xildhibaan walba amnigiisa sugaayo sida baarlamaanka guurkiisu yahay ama afkiisa ku hadlaayo iyaga hoos bay ka dhahayaan laakiin anuu hortaadan ka sheegaya war waa taban geeridoodii lama lama askari amnigooda la sugo misheeba loo siiyo xildhibaan walbana la siiyo kaambeynkeeday ku jirtay madaxweyne waan kaa sugaynaa waana ku salaamaynaa anoo ku hadlaya xildhibaanada magacooda codkoodana ku hadlaya wax ka dhex guuraya kisteshinka labada askari odayaashan iyagana mididooda afaysanaya hoobaayahana naga qaadayaa leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waayahay dhugusyaal dhinigi kale madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilasiis xasan maxamed labtigaren iyo furi kala fadhiga toddobaad welibana usoo kocodsi xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iniyo ansixiyeen wasiirada cusub oo dhowaan usamada dhawi taasi oo la filaya in baarlamaanka la horjeeya arbaadaha dareerta
بعد صحافة مرتشرفة أنصر لأنصر سياسية لخليالك مدحوينها فنانينتي شرفت لها انتهاء لورد مبابيين إن كسوه كسوه في الكشي مناصرة فضياشة طبعا تحيي حلو البغو وعن كل سلام عليه سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام جديد وحان رأينا هذا تحسير وغيره xildhibaan kii federaalka ahaana gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka boqore masul boqore ilaahay ha u naxariisto unaxariistii jannana abaar ka walaaliyo gacanka xaq badan baa dishay asagoo waajibaadkiisa shaqodumana waxaan kaloo qabaa halkaa inaan tacsiya uga diro intii intaan joognay waan xafladda ku jirnay yaa waxaa la ii soo sheegay shacab reer koonfur galbeed ah in lagu laayay jidka magaalada adgooye xaawo cabdi isbitaalkeeda meel layidhaaho ay shabaab ku laayeen dad shaqaynayay oo dadkii jidka nadiifinayay ahaa haweenna u badan yaa la ii soo sheegay shabaabna ay laayeen sidaa hadda la sheegayo ilaa sideed qof gaaraysa dhimashada ayadana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo dadkii iyo eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen nasanayo imaanka siiyo ayagoo shaqo dowladeed wado oo jidka nadiifinayo ayaa lagu yimid oo lagu dilo ayagana wabtu waa ka tacsiyeynaa annagana samir imaan allah laga siiyo waxyaabaha aan hadda rabno haddii ilaahay yidhaaho inaan ka gudubno oo mas-uuliyadda annada ka gudubno ay kamid tahay insha allah guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh mudanayaalaga marwooyin marka hore waxaan mahad alleh subxaanahu wa tacaala noosoo noo suurtageliyey inaan maanta oo isniin ah shan iyo labaatanka febraayo laba kun iyo sagaal iyo tobanka isugu nimaadno kulanka furitaanka kala fadhiga toddobaad baarlamaanka koowaad ee gobol gooleedka koonfur galbeed mar labaa waxaa farxad ii ah isla markaana aan u mahadnaqayaa guddoomiyaha xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed fursaddan qaaliga ah ay siisay si aan u furo kalfadhigan anigoo ku kalsoon inaan xildhibaanadu guur ka gaari doonaan ajandayaasha kalfadhiga la horjeedi doono mudanayaalay marwooyin si aan uga midha dhalino howlaha baaxadda leh ee ay nala sugaayaan shacabka waa inaanu wada shaqaynaa si wada jir ahna aanu u gaxmana isu qabsanaa waa inaanu waxqabad dhab ah la imaano si aan guulo la taaban karo soo hoyno himilooyinka iyo rajooyinka shacabka naga sugaayaan si dadku iyo deegaankuba ugu baahan yihiin dhibaatooyinka ragaadiyey oo ay uga horeeyaan colaadaha amni darrada musuq maasuqa shaqa la-aanka cadaalad darrada saboolnimada dhibaatooyinkaas oo dhan waxaa looga bixi karaa annagoo la imaano karti dheeraad ah daacadnimo firfircooni wada shaqayn daahfurnaan iyo isla xisaabtan dhab ah oo dhaxmalka hay-adaha kala duwan ee dowladda laga soo bilaabo tan iyo markii la dhisay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee ka kooban gobollada baari bakoor iyo shabeellada hoose waxaa jiray horumar la gaadhay hase yeeshee maanta hamiga iyo himilada shacabku way ka duwan tahay midii hore sidaa darteed waxaan filayaa in waxqabadka iyo horumarka nagala sugaayo inaan gaadho uu ka weyn yahay kuwii hore sidaa daraaddeed waa inaan dalkeenna waxqabad waa inaan dalkeenna waxqabadkeenna ka sii badnaa kuwii hore si aan guul uga gaadhno himilooyinka shacabka nooga fadhiyaan dhammaan dowlahaas baaxadda weyn ee na hor yaallo waa kuwo naga wada dhaxeeyo oo aan golaha aan golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed la-aantiis horumar laga gaari karin mudanayaagii marwuu yidhi waxaan kalsooni ku qabaa in golaha wakiilada ay waajibaadkooda si hufan u gudan doonaan isla markaana ay ka mida dhalin doonaan arrimaha kalfadhiga hor yaallo waxaan shaki ku jirin inay ka soo bixi doonaan go-aamo lagu dardargelin doono taabagelinta barnaamijyada horumarinta dalka iyo xaqiijinta himilooyinka bulshada hiigsanayso mustaqbalka dhow iyo kanfa mudanayaalii marweyn xukuumaddu waxay howlgal doontaa qorshe howleed ee sanadlaah mudanayaalii marweyn xukuumaddu waxay ku howlgeli doontaa qorshe howleed sanadlaah kaasoo ay ku qeexan yihiin dhammaan himilooyinka laga hiigsanayo in la gaadho waxaana sanad walbo dhammaadkiisa lagu samayn doonaa dib-u-eegis si loo qiimeeyo waxyaabihii qabsoomay wixii aan qarsoomin iyo sababaha lagu qarsoomi waayen mudanayaali marweynin dowladdu waxay xooga saari doontaa wax ka qabashada arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka arrimaha haweenka iyo qoyska isboortiga shaqada iyo shaqaalaha sidoo kale waxaan tixgelin gaara siin doonaa horumarinta waxbarashada gabdhaha iyo baahinta iyo baahinta adeegyada caafimaadka asaasiga mudanayaali marwooyin anigoo ku hadlayo magacayga iyo kan xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee xilkan iisoo doortay waxaan shacabka reer koonfur galbeed u sheegayaa in ammaanadii aada noo dhiibateen aan sideedii idinku ilaalin doono si aan u gudanno ammaanadaas ay bulshada noo dhiibatay waa inaan dhammaanteen ku dadaalnaa in aan hal daqiiqo oo wakhtigeenna ah inaga qarsaarin isla markaana wax walba aan ka horumarino danta guud iyo dhismaha dowladnimada u adeegidda bulshada kana jawaabto baahida iyo dhibaatooyinka maanta ka jirto dalka ugu dambayntii waxaan ugu dambayntii waxaan ku dhawaaqayaa in kalfadhigii toddobaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu si rasmi ah u furaya waxaanu kula mahadcelinayaa idintii iyo sidii sharafta lahayd aada u soo xaarirteen golaha marti sharafka iyo xildhibaanada sharafta leh waa loo furan yahay kalfadhigii toddobaad baarlamaankii koowaad waxaa nagala sugaaya waa shaqo waajibaad adagaa loo yaalo oo ay naga sugayaan shacabkiina soo doortay ee koonfur galbeed waxaa siiya wakiiladii shacabka koonfur galbeed reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan kuwii haddaan ka tacsiyeynay iyo kuwa baadiyaha jooga kulligood waxay qabaan daruufo adag oo mid walbo midda kale ka daran tahay oo ay koob ka tahay amniga dhaqaalaha horumarka bulshada intaba waxa ay ka sugayaan oo mas-uulka ka ah oo ka turjumayan aarinka waayo sidii ay sheegeen fanaaniintii inta joogo isbarbeshonkii iyo wixii zaahidka ahaa lagu tilmaamay oo laga rabayo adaa lagaa rabaa adaa lagaa rabaa la dhahayay ilaahay inankiisa si daacadnimo ah iyo saa ii doorateen aniga oo ku shaqaynayo intii la yiri waa laga rabaa waajibaadka iga saarnaa waxaan jeclaha inaan fuliyo oo sida laiga
barnaamijka alfurqaan fiil wala dhiin suubiye faagwan dhagame degroob usu fiirsado fikirooshade walfaylaha lafoodee barnaamijka alfurqaan lanki fikridiye lahay bilfayla kufrigi ay oo farmashi dhiinku oomanay daawooyin eedan fara badan haanili fadaayilay ewaa alfurqaan faruurta anfuura daawumeelka madanka faalow daawiyo fara badan sida tirii orakisi kaygolomin faleebooyin soqori cusbin iyo saloobooyin fara badan daawo nooc walbo adag fadaasi farbashiga alfurqaan ku fiiri tagtarad fariid eh cudurro dalaanka daawooso fool hambarakiya ditooresa khadiijo ibraahim darow meelisiin fidhiide wayba weliba meelahaasiinka dhawaayaye ditoor saala xasan cali bulshooy kooy ku faa'iidaysada farmashiga alfurqaan farbashiga alfurqaan wayba usikiyaale laamaga siliga galow masaajidka intiyaad indeerna galanta midig jiirooda ee ka birin fiiri tabeelaga
idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ee naradaratan dhugunsiyaal qaybogii hore ee barnaamijka kulanku warsan iyagu guda jirna dhanka farsamada waa maxmuud dhugunsiyaala taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtoodii gobolka hiiraan iyo weliba usa ku warbiyey duqeymo dhawaan kudhiyan ee deegaanada maamulka hiiraana usoona taliyaha sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ku qayb qaadayaan howlgalka kidhiniga ee harakada al-shabaab afar iyo labaatan saac oo kasta dhaqdhaqaaqaan sameynaa gobolka hiiraan haddaan nahay guutada shanaad afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay magaalada beledweyne waxaa ka baxay ciidan kolonyaa oo u socday degmada maxaas ku sii jeeday ciidankaas uu hogaaminayay jeliyaha guutada laba iyo labaatanaad corneel bakay aniguna waa saguutiyey oo dhexaan uga soo laabtay kabacdi cadowga is heleen meel oratan la yidhaahaa laysku helay cadowga cadowga waa jibino wuu naga cararay ciidankeenii nabadu ku gudbay ciidankii kale oo guutada shanaadna eh, waa soo laabtay wuxuu ku soo laabtay eh, degmada beledweyne ciidankii laba iyo labaatanaadna maxaasi nabada uu ku tegey alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin kabacdi cadowgu asigoo isu soo aruursaday oo mar labaad raba inuu ummadda soomaaliyeed gumaado En, meeshii shalay laysku helay meel u dhow ayuu isku soo aruursanayay halkaasna eh, cadowga waxaa ugu yimid ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed oo danab ah iyo nimankii saaxiibadeenna oo la kaalmeynayay halkaas cadowga waa lagu garaacay dhibaato badanaa ku gaartay waxaa looga gubay saddex gaari dhimasho badan iyo hub badan oo la baabi'iyena way jiraan saldhigay meesha ku lahaayeen geerida hadda waxaana loo soo sheegaya ilaa afartan qof inay meesha ku dhimatay oo cadowga al-shabaab ah ayaguna way kala yaaceen oo duurkay u kala carareen wixii ka haray iyo wixii dhaawacaba haddana waa lagu maqan yahay oo ciidamadeenna ciidan ka mida ayaa ku maqan oo raba inay baacsadaan hawsha halkaasay maraysa hadda deegaamo badanay ka dhaceen sida eh, oratan meel la yidhaahdo masaare jibista dhiri maadle miircaddo galxamur wadgalley afiridood intaasba duqeyntu waa ka dhacday khasaarooyinka kale oo meelaha kaleoo la duqeeyana weli way noo dhimatay oo ma la gaarin oo intelligencegeenii iyo ciidamadeenniiba ma gaarin waxaa jirta laba qofood oo ay qabsadeen ayagu een, ay shalay soo qabsadeen oo dad shicib ah ay haysteen nin waa ka fakaday nina ayagu duqoyntii kula dhintay waa jiraan berdi u seexa mayno waa waa jirna annaga annaga howlgal cadowga maba ka joojinayna moogtaa qorshaheenaaba eh marka eh, wax badanna waa waa waa dib aan idin kasoo sheegi doonaa hadda oo waa ku guda jirnaa waxaana rajaynaynaa insha allahu shacabku wuxuu ku farxo iyo dowladda soomaaliyeed inay ka soo baxaan fariinta u diraya waxay tahay dhammaan shacabka soomaaliyeed ee deegaankaas degan waxaan aad iyo aad waxaan ugu hambalyayna horta sida ay maanta nafteeda ay uga qayb qaadanaan howlgalkaas Eh, dadka shicibkan waxaan leeyahay cadowga waa la naafiyey dhabarkaa laga jibiyey ayaguna inay garbaha iyo madaxa kasii gooyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada soomaaliyeed oo dhanba ay garab siiyaan eh, soo sheegaan meeshay ku jiraan dhaawacooda ama ay geysteen ama meydkooda haate ay banaanka soo dhigaan fariintaasaan dadka shacabka u dira u diraa inay garabna siiyaan si aan cadowgan arxanka daranna aan isaga qaadno
Olympic Mall. Hello.
halow aatikow weliba elase haroro arweesow inkukoyba khasaalado dharkiyownay mayba kingadfaday i firinjiteerku biyo kuga wabisito kingadfaday hoo urku taallagay adfadaasta olombic molle ijey yee i anfacday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad aragdaba waa la siisada un lahayn Ya, Allah ilahe amuushoday ku obsoy hab haagal gaad ha takjee.
ibri i ajaa'ib lang ilis walka aragiyun abaari aaran isku halme ah afteen i mogdana isku halma eh aaran isku dun-ewadhi isha baharka hee alafoo adilata iyaanfayla dhalatiiba ariir ilan wiinku ajabi olompic mool ha kula besoy isgowka ayliyaabo olompic atari barfun ha ku gadoy irwalguuludaasa ilaalma ku dhoma aragii laymiin erohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektroonik isdhabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab megelka la besadaaw isku joogsha i aadishe ugaase i malaage ulmaada i aaqiliinta lebeskii usudi jareen
qaybaga dheha ee barnaamijka kulanku warsaniya ku guda jirna dhugunsiyaala waliba huwada sinkalaha miin faydhanga magaalada gaalkaayo haranta gobolka mudug iyo waliba ayaa ku dhiidayaa arang eed inta badan ah dadka soomaaliyeed iyo ciidanka naheng islamarkaasna linjaysidii gabar soomaaliyeed oo iyo da-dyada qiyaasi tumiyo lama sano jir taasi oo lakumaga dhawo jiray caisha elyaas aadan oo inta badan dil iyo kufsi bilanka jaysiday magaalada gaalkacyo haddaba maamulka magaalada iyo saasoo kale mas-uuliyiinta maamulka puntland oo ku hadalaya waliba ayaona arrintaasi ka yeelana بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون waxaa runtii murugo iyo tiiraanyo leh maantay kiiska xalay ka dhacay gaalkacyo ee naloo soo gudbiyey caashe aadan caashe ilyaas aadan oo ahayd gabar labayo toban jira oo lagu tacadiyey oo kadibna mataqaana dil loo geystay oo halkaa ku geeriyootay kiiskaasi waa kiis foolxun oo kasoo horjeeda mataqaana xuquuqda aadanaha waa kiis kasoo horjeeda inta dhaqan iyo diin iyo xeerar bini aadamku ay ku dhaqmaan annaga oo dhan oo dowladdiiyo halkan wada taagan runtii waan ka tacsiyadaynaynaa kiiskaasi eheladii iyo mataqaana waalidkii dhalay gabadhaasi waa uga tacsiyadaynayna waa uga tacsiyadaynaynaa dhammaan dadka reer puntland dowladda puntlandna waxaa ka go-an in si wada jir ah hay-adaheeda kala duwan hay-adda xuquuq aadanaha puntland oo aan matalahayo iyo wasaaradaha iyo hay-adaha kale oo ku shaqale dhammaan in si wada jir ah wax looga qabto waxaana garabka mataqaanaa garab naga siin doono insha allah hay-adaha amniga iyo hay-adaha baaritaanka ilaya forensic labka waxaan runtii halkan ka cadaynaynaa shacabka reer puntland u sheegaynaa in aan u soo jeedno inaan arrintaas wax ka qabanno ballanna weeyo insha allah gacan adag baa wax looga qaban doonaa baari baaritaano iyo dhammaan wixii u baahan tahna waa la samayn doonaa waxaana wixii faahfaahina halkan garabkayga taagan wasiirada iyagaan u dayn doonaa insha allah
marka hore waxaan u tacsiyeynaynaa dhibkii tacadigii soo gaaray lagu sameeyey gabadh yareed ayaan ilyaas aadan waxaan leenahay waalidiintii iyo ehelkii qaraabadii ilaahay sabar iimaan ha ka siiyo runtii waa muxuu ahaa naxdin iyo musiibo tiiraanyan leh oo muxuu ahaa ugub ku ah ee puntland waxaan leenahay muxuu ahaa waa mid laga jawaabi doono waa mid baaritaanadeedii iyo hay-adaheedii sidoo guddoomiyaasha ay isugu tegi doonaan aan loo kala harin dowladdana waa ka go-an tahay arrinkaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo wax walbay u baahdaan gobolka mudug iyo degmada gaalkacyana dowladda dhexe diyaar bay ola tahay intaan laga qayb qaadan doona hadduu ilaahay insha allahu inta hartay tacsi kadibna insha allah waxaan u dhaafayaa wasiirka arrimaha gudaha asaa insha allah hadduu ilaahay yidhahdo noo dhammaystiri doono soo gabagabayn doono waxaan saaxiibadeeda la qabaa tacsida aan u dirayno faamilkii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed tacadiga iyo dhibaatada ka dhacday halkaas oo gabadha yartaa lagu dhibaateeyey oo lagu dilay aad iyo aad iyo aad baan annagoo ku hadlaynaa magaca xukuumadda dowladda puntland uga tacsiyeynaynaa uga xunnahay haddii ilaahayd mana si degdega ayaa looga jawaabi doonaa tillaabada ku habboona looga qaadi doonaa loogana dabategi doonaa dadkii geystay faldambiyeedkaas haddii aan laydmo waanu ognahay magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan meelo kala duwan ee puntlandba in dembiyada la xiriira kufsiga iyo kufsiga abaabulan iyo maxaa la yidhaahdaa dilka dadka loo geysanayaba uu ka socday muddadan dambe khaasatan dadka nugul oo gabdhaha haddii ilaahaydmo dowladda puntland si dhaqsa ayay arrintaa uga jawaabi doontaa maamulka gobolka iyo degmada gaalkacyo dhammaantood waxaan mar horeba faray inay arrintaas tillaabo degdega ka qaadaan raadiyaan laga shaqeeyo sidii lagu heli lahaa dadkii ka dambeeyey faldambiyeedkaas haddii ilaahaydmana dowladda dhexe ee maamulka puntlandna arrintaas waa u soo faragelinayaa si dhaqsa ayaana looga jawaabi doonaa insha allah waxaanu rajaynaynaa in dadkaas si dhaqsa ah sharciga loo horkeena haddii lahayn asalaamu calaykum waraxmat
horseed international hospital goollan huraana qoralunku mooday shakihan raab xarun caafimaad oo hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkar ah xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heldheer xaruntii oo ku howlgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilowshanaayey hadda la helay lakahabriiri horseed international hospital daawo heer sare ah mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykiinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta sharci dhaktarada ubareehan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo an dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan iyo shan sana umaliso ka takhasuustay dhalmada oo caddaan eh waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurre guud iyo qaliinka doctor qaasim dhakhtarka cudurre awlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi khalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunta isanka hal ilama mee qaybo xarunta
waayahay dhegeystayaal guudaan wali baan taa ka afmeernay barnaamijka kulanku warsan oo numadiisan kula dararteen warbaahinta leedha warsanna barnaamijka oo kuwaliba isku dubilada waana siinjeediyahay dhegeystayaal anama cabdirashiid rashka ee dhanka farsamada maada kudeerta waliba oo caawiyahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdullaahi intay barnaamijku barnaamij limada reedan kulmaan asxaabaya waliba siin kutabaad sidaas iyo hamiin nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu